dhowaa waxay kooxda al-shabaab qaadayeen weeraro ay ku bartilmaameedsanayeen goobaha ganacsiga gaar ahaana hoteelada magaalada muqdisho iyo maqaayadaha weeraradan ayaa ka sokow khasaaraha nafeed ee ay geystaan waxaa kaloo ay sababaan burbur hantiyeed iyo hakad ku yimaada ganacsigaasi taasoo niyajab ku keenta ganacsatada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa horey waxa uu u ballan qaaday in ganacsatada hantidooda ay ku waxyeelowda iyo guryahooda la siin doono magdhow waxaa wax looga qaban karaa waxyar yaan idiin sheegaya waa sahal wey hal milyan oo doolar bishii in meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya boqol kun oo doolar in la siiyo haddii uu rabna dibadda loo diro dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u fasilitid garayno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa yile annagaa ka mas-uula annagaa ilaalin weyne annagaa ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku rahdaa dhaqaalihii ay waalidku ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso
sanadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobanka waxay maleeshiyaadka al-shabaab weerareen maqaayad ay dhallinyaradu isugu imaan jireen oo lagu magacaabo biitsa house kuna taalla magaalada muqdisho cabaas cabdi maxamuud waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadda biitsa house waxa uu ka waramayaa khasaarihii soo gaaray ganacsigooda waxaa soo gaaray khasaaro isugu jira naf iyo maal waxa ugu weyn waxay ahayd nafta tiro badan oo ka tirsan bulshada joogtay maalintaas iyo shaqaalihii bitsa house oo ay soomaali iyo ajinadigu iskugu jira ayaa ku geeriyooday burbur hantiyadeed oo aada u weyn waa soo gaaray a dareemi kartaa maaragtay habeen dhan dagaal socday oo dhib maaragtay badan uu halkaas kasoo gaaray ka ka jiray xarunta allah u naxariistay intii dhimatay laakiin marka la isku daro khasaare aada u weyn oo oo niyajo badan ugu keena ayaa kasoo gaaray halkaas weeraradan goobaha ganacsiga lagu qaaday gaar ahaana hoteelada iyo maqaayadaha ayaa waxay qaataan saacado badan in ciidamada ammaanku ay soo afjaraan ama ay ka adkaadaan kooxaha weerarka soo qaaday oo inta badan gabaad ka dhigta dhismayaashaasi korneel cabdulaahi cali macow oo ka mida saraakiisha hore ee sirdoonka soomaaliya haddana ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa sharxaya sida marka ugu horeeya loo maareeyo marka ay dhacaan weeraradan
horta waxa waaye maaragtay markii u weerarka ay ku galaan shabaab meelaha ganacsiga ama hoteelada ay ku galaan isla markiiba ciidanka ugu horeeyo oo kusoo hormaraya meesha oo goobta imaanayo oo goobta imaanaya oo isku dayaya inay ka saaraan waa ciidan aan u tababarnayn oo tababarkooda aad u yar yahay ama xeeladaha maaragtay commandoska iyo sidii derbiyada loo fuulo aan u qalalaysnayn tababarna aan u haysan marka waxay samaynayaan ciidanka wuxuu noqon kara ciidanka booliiska oo noqon karaa wax allaala wixii ay hub haystaan oo dabajeex iyo dhashiike ayay maaragtay derbiyada ay ku garaacayaan iyagoo maaragtay isku barbaryaac aad u fara badan oo aan maaragtay coordination aan lahayn oo aysan maamuli karin muxuu ahaaye saraakiisha jahwareer ayaa meesha ka dhacaya waxaa imaanayo kuwa military iskood maaragtay u yimaadeen oo cidna aysan soo dirin kuwa boliis oo cidna aysan soo dirin meeshiyaa buuxi dhaafinayso marka khasaaraha faraha badan ee dhacaya markaa ama dadka gudaha ku jiro qaarkood boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxa waa rasaabta dibadda uga timaada ayaa disho waa la isku dayay in maaragtay arrintaa xal loo helo ciidanka sida gaarka u tababaran oo maaragtay maraykanka tababareen oo gacanta ay ku hayaan daqaalahooda iyo iyo iyo iyo tayadooda ciidan iyo iyo iyo saadkooda iyo logisticdooda iyo qaabkay u dagaalamayaan oo ah muxuu ahay cycle wareeg oo maaragtay oo training ah iyo wareeg howlgal ah marka ciidan a u tababarnayna meesha imaanayo guddoomiyaal muxuu ahay degma imaanayo oo staffa imaanayo taliyihii booliiska staffkiisiyaa imaanayo meeshii markaa waxaa ka dhacaya jahwareer markay ku wareeraan oo derbiyada la dumiyo intay ku jiraan intay ku jiraan la yidhaah ciidanka gaashaan ma ogolo idinka ka dhaqaaqa marka idinka aada banaysiin ayaan annaga aan galayna kasakoo wakhtiga ay qaataan waxaa kaloo ay qaraxyadan iyo weeraradan la socdaahi ay burbur xooggan u geystaan goobaha lagu bartilmaameedsado iyadoo inta badana aanan nolol lagu helin maleeshiyaadka weeraradan soo qaada waa kan mar kale korneyl macow oo sharxaya waxyaabaha keena khasaaraha iyo burburka weyn in ay soo gaaraan dhismayaasha ganacsiga ee ay maleeshiyada al-shabaab bartilmaameedsadaan
waxa waaye qorigan oo oo oo oo oo fifty caliberka oo aan meel aan ka fogeyno oo u jirto muxuu ahay konton dallaabo ka yar ayaa in la dhigto ayaa waxa waaye maantao dhan meeshay xabad ka soo dhacda ay ay dariishadaha ay ku garaacayaan marka qoriga qorigana gumaciisa waa gumac aada u xoog badan kaas ayaa burburka keenaya gaashaan markii ay yimaadiin oo ay meesha ay jahwareer ay galaan oo cadowga oo maaragtay meel kooban oo kusoo haro ugu dambeynta markii loo geli waayo oo jaranjarooyinka ay dumaan oo maaragtay dariishadihii ay dumaan oo oo dhagaxi oo isku dhex daato oo qaab commandose isku galin ay arkaan markaa ayay isticmaalaya qori weyn oo jibse la yidhaahdo oo ku duminaya meesha oo muxuu ahaa oo cadowga uu ku jiro ama qofka argagixisada uu ka dagaalamayo ugu dambayntana markii la kor istaago rasaasta ay ka dhamaatay iyagaas qarxiyo ganacsiyada qaar ayaa mararka qaar weeraradu ay ku soo noqnoqdaan waxaana ka mid a hoteelka maka al mukarama guri xaaji xasan oo horaantii sanadkan mar kale la weeraray hoteelkiisa ayaa sharxaya khasaaraha soo gaaray hoteelka iyo ballan uu sheegay in madaxweynuhu uu ku qaaday inuu ka caawinayo dibudhiska balse aanan suuro gelin wallahi sida qof walba oo maanta khamar jooga wuu isaga dayacan yahay ayuu dayacan nahay wax inshuuransna ma jiro wax kaacilahayna ma jiro waa ilaaha bari iyo ilaahay inuu kaa wareejiyo mahan inshurans kaa wareejiyo ma jiro wallahi mar walbaba tabartaaday ku xiran tahay anigu shan jiraa la qarxiyey mar walbaba anaa jeebkayga ka sameynayay anaa anaa u gurmanaya anaa balxoolayga gelinayay marna ma dhicin in layga caawiyo ama wax layga siiyo marka markii ka horreysay ilaa saddex boqol iyo konton kun oo doolar ayaga gashay hadda khasaare ay gaaray ilaa siddeed boqol uu gaaraa sii dhaweed sidee labaatankii oo februaayo oo sanadkan wallahi haddii tabartaa aysan gaarayna waa iska dhaafaysaa haddii kalena ama deen qaado ama guryaha soo iibi saa rabtiyaal adiga weli waxaa ka daran ballanqaad beena lagu siina marka kharashku marka qalad kugu dhaco waa lagu imaanaa dowladda waxay ku leedahay waa kala gargaaraynaa hataa haddii aad heli lahayd qofku caawinto waxay kala istaagaysaa in dowladda ku ballanqaadin ay ku dheectirayso wax lagu siinayna ma jiraan madaxweyne farmaajo hadda kii u dambeeyey markuu dhacay wuu noo yeeray waanu tagnay wuxuu na weydiistay meesha khasaaraha waanu qornay wuxuu ballan qaaday inuu naga caawini doono kadibna waa arag wuxuu naga ballan qaaday habeenkaas inuu na caawini doono uu gacan ka geysan doono annagoo aaminsan maadaama hore u ballan qaaday in markaan ay sida hore dhaami doonto laakiin habeenkaasaa ugu dambeysay saacadaha badan ee weeraradani ay jiraan iyo qaabka ay ciidamada dowladda u wajahaan ayaa labaduba waxay tahay mid sii ballaarisa khasaaraha hantiyadeed iyo burburka dhismayaasha waxaanay keentaa mararka qaar inay ganacsatadu dib u geliyaan lacag ka badan ama u dhiganta tii markii hore ay ku bilaabeen ganacsigooda waa kan mar kale cabaas cabdi maxamuud oo ka mida milkiilayaasha biitsa house oo sharxaya dhaqaalaha ku baxay si mar kale ay maqaayaddu u shaqayso
dhaqaalaha qiimeynta koowaad burburka hantiyadeeda gaaray waxaa lagu qiyaasahay ilaa laba boqol oo kun oo dollar maaragtay qiyaasta koowaad laakiin maalmo kadib markaseeta qiyaasihii waa sii bateen oo wax kasta oo hanti oo ay lahayd oo iskugu jira qalab iyo agabyo kale dhammaantood waxay ahaayeen kuwa aan la isticmaali karin marka waxaa lagu qasbanaaday in dib umaalgelin cusub lagu sameeyo oo maaragtay lasoo nooleeyo si dhaba waxba kama jirin meeshaas waxay lamid ahayd maalintii la bilaabayo oo kale sidiiaas si lamid ayaa dib lagu soo unkay cabaas waxa uu sheegay inay isku dayeen inay dowladda kaalmo ka helaan balse aysan suuro gelin inkastoo kaalmo aan badnayn ay dowladdu marsiisay runtii iskudayo badan aan aan sameynay oo annaga og maaragtay hadalkaas oo dowladda ka yimid meeshaan ay ahayd goob dhalinyaro ay maalgashteen gaar ahaan ah goob dhalinyaro barkulan u ah oy wax maaragtay marka ay qalin jebinayaan kulamo ku qabsadaan marka ay rabaan inay sheekeystaan isugu imaadaan oo bulshada joogtada ay tahay xarun dhalinyaro aan ufahamsanahay ayaan dadaal badan galnay inaan dhinacyo badan oo dawladda ka tirsan aan aan xiriir la xiriirno balanqaadyo badanna waa jireen oo noola sameeyey marka mar wixii aan filaynay waxba maanan ka helin laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in kaalmo aada u kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inuu kaalmo yar oo aan maalmihii culeysyadana gaaray sababtoo ah dad ayaa maaragtay ku geeriyooday meeshii dhan haddii aad sawirada aragtay burburaa soo gaaray xataa xayndaabka si loo sameeyo intii aan dib isku abaabuli lahayn waxaa jirta lacag yar oo ay ay kaalmo ay nagu saacideen laakiin balanqaadyadii ay noo sameeyeen dawladda xafiisyada kala duwan ma suurta gelin waxaa iyana xusid mudan xitaa markii aan taa iska ka samarnay oon ka iska hilmaamnay ay suurtageli weysay waxaa jirtay dhowr bilood kadib ilaa markii aan damacnay inaan dib usoo yadadaalno xarunta ganacsiga waxaan u baahanay inaan dekeda kala soo degno alaabihii iyo qalabkii iyo agagadii xitaa in cashuur dhaaf noola sameeyo waa nagu adkaata marka marka inta la isku soo daro sidaas ayay cudhaceen ganacsiyada hoteelada iyo maqaayadaha magaalada muqdisho ayaa marka laga soo tago weerarada lagu qaado iyo khasaaraha ay geystaan waxaa u dheer dhaqaalaha tirada badan ee ku baxa ilaalinta ganacsigooda oo si gaara ay ilaalo u qortaan sidoo kalena ay maalin walba wajahaan digniino cabsigelin ah oo soo gaara sida uu sharxayo milkiilaha hoteelka maka almukarama gurey xaaji
kharashka ugu badan waxa iga baxi jira aniga waxaa ii joogtay soddon askari mushaaradooda raba raba inaad raashin siiso kaa raba mushaaradka kaa raba marka kharashka ugu tira badan waxaa gelinaaba waxa waa securitigu ahaa haddana waxay dhacaan waa dhacaan waxaa dhisidaro ah waxaa lagu soo sheegaa in mustaqbalka lagu ama dhawaan in qarax ku imaan doona lagu soo sheegaa wax kaalmaana meeraysa waxaa lagu leeyahay iska jir waxaa ku jirtaa meelaha la filayo ha gaaraan intaas kadibna wax ku caawina maarkiis adiga orod waay adiga askabti meela kala geli waay adiga waxa waaye taxadir badan samee runtii waa shaqo oo maanta khasare maan faa'ido lahayn dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaynu isku daynay in aynu jawaab ka helno dhinaca dowladda oo aynu la xidhiirnay mas-uuliyiin kala duwan waxaase naga xasuusinahay marka ugu horreysa ay noo suuro gasha aynu idiin soo gudbin doono jawaabtooda arrintan la xiriirta intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan toddobaad dambe dib u kulmi doono nabadgelyo